asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastaa joogtaan iyo si kastaa noo maqleysaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii duhurnimo ee xulashada dalijir barnaamijka xulashada dalijir oo idiin fududaystay shirkadda isgaarsiinta golis qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ninkaas dee markuu dheri ka soo degay niman baskalo ku ubaysan baa dilay oo diyaar u ah kuraasa u fadhiyay markuu dheri ka soo degay dhaawac de toddoba xab baa ku dhacday waa gartay hadda dhaawac buu ku jiraa ma weli ma dhimano cisbitaalkuu ku jiraa taliya ku-xigeenkii qaybta booliska gobolka bari oo maanta kooxo hubaysan ay ku dhaawaceen bartamaha magaalada boosaaso xarunta gobolka bari dhaarinta xildhibaanada labada aqal oo lagu wado in maanta uu dibdhac uu ku yimaado iyadoo shalay guddiga xalinta khilaafaadka ay laaleen koob iyo toban kursi guddiga abaaraha puntland oo soo bandhigay goobihii ay biyodhaaminta ka sameeyeen kana warbixiyey baaxadda abaarta ka jirta deegaanada puntland iyo madaxweynaha dowladda puntland oo mar kale ku dhawaaqay in xaalad khatar ah oo dhanka abaarta ah ay ka jirto puntland oo marba marka kale ay kasii darayso labadaa kursi doorashadoodu waxay u dhacday si khalaala qaabka ay u cuskadeen iyo meesha ay ka keeneen soo celinteeda waxay la tahay guddiga doorashooyinka ee heer gobol ee puntland oo kasoo horjeesta go-aankii lagu laalay xubnaha aqalka hoose ee puntland qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka duhurnimo ee xulashada daljir waa maalinimo khamiisa taarikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha labayo tobanaad sanadka laba kun iyo lix iyo toban barnaamijkuna wuxuu idinkaga imanaya xarunta daljir ee magaalada boosaaso anigoo xasan haykal ayaa idinla socodsiinaya balse intaasoo dhan waxaa kasoo horumari doona warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashada daljir warkan waxaa isku soo dabiriday oo halkan kasoo jeedin doonta waryaheena faaduma abuukar cabdi faaduma bismillaahi raxmaan iraxiim qarax xoogan ayaa goor dhoweed ka dhacay agagaarka gurigii hooyooyinka ee kasoo horjeedka xarunta tiyaatarka qaranka ee magaalada muqdisho iyadoo warar kala duwana ay kasoo baxayaan qaraxaasi sida ay sheegayaan wararka qaar qaraxa oo ahaa mid aada u weynaa ayaa laga maqlayay qaybo badan oo ka mida magaalada muqdisho wararka ayaa waxaay sidoo kale sheegayaan in qaraxa uu ahaa baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala eegtay maqaayada the village ee ku taala guriga hooyooyinka maqaayada the village ayaa la sheegayaa in ay qayb ka mida ay gubanayso waxaana halkaasi gaaray gawaarida dabdamiska oo ku howlan daminta dabkaasi ciidamada ammaanka ayaa aada u soo buuxiya goobta kuwaasoo durbo xiray waddooyinka lama oga khasaaraha ka dhashay qaraxa oo ahaa mid loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey waxaana xilliga qaraxa dhacayay la sheegay in ay maqaayada dad ku sugnaayeen maqaayadan ayaa saddex jeer oo hore qarax lala eegtay waxaana ay ku taalaa meel faras magaalo ah islamarkaana ay aada ugu badan yihiin wariyaal goobtaasi isugu yimaada guddiga doorashooyinka maamul goboleedka puntland ayaa si cad u diiday go-aankii shalay ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee ahaa in koob iyo toban xildhibaan oo ka mida aqalka hoose ay si musuq maasuq ah ku soo baxeen islamarkaana ay ku amreen in dib loogu laabto doorashadaasi guddiga doorashada puntland ayaa sheegay in go-aanka ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka uusan quseyn islamarkaana doorashadii ka dhacday puntland ee labada aqal lagu soo doortay ay si cadaalada u dhacday oo aysan jirin doorasho kale oo ay dib ugu laabanayaan labadaa kursi doorashadoodu waxay u dhacday si khalaala qaabka ay u cuskadeen iyo meesha ay ka keeneen soo celinteeda waxay la tahay qofku inuusan intuu wax iska dhex yeelo iska soo celin karin nidaam iyo tixraac bay yeelanaysaa annagana lama ayan soo wadaagin oo qaabka ay ku soo celiyeen iyo wax maaragtay caddayna nooma ayan soo dirin waxna lama ayan weydiin koob iyo tobanka kursi ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka uu laalay ayaa puntland waxaa ugu jira laba xildhibaan oo magaalada garowe lagu soo doortay dhinaca kale guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee koonfur galbeedna waxay warmurtiyeed ka soo saareen xildhibaanada guddiga xalinta khilaafaadku ay sheegeen in dib loogu laabanayo waxayna lagu yidhi war murtiyeedkooda shacabka soomaaliyeed madasha hoggaanka qaranka iyo beesha caalamka waxaynu la socodsiinaynaa in go-aanka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ay ku soo celiyeen kuraasta koob iyo tobanka ah kuwaasoo shan ka mid ah lagu soo celiye koonfur galbeed uu yahay mid aan xaqiiqda ku salaysnayn oo hareer marsan habraaca doorashooyinka labada kun iyo lix iyo tobanka guddiga doorashooyinka koonfur galbeed wuxuu go-aanka guddiga xalinta khilaafaadka u arkaa in ay yihiin dad aan war u haynin habraaca doorashooyinka dadban maamulka hirshabeelle ayaa isna ka mid ahaa maamuladii ka horyimid go-aanka maalintii shalay ahayd ay soo saareen guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka kaasi oo ku saabsanaa in la laalay koob iyo toban ka mid a kuraasta aqalka hoose madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayaa waxa uu sheegay in dhammaan xildhibaanada lagu soo doortay jowhar ay doorashadoodu u dhacday si cadaalad ah isla markaana aysan jirin cid awood loo sheegtay ama wax la mid a sidoo kale madaxweyne cosoble ayaa tilmaamay in marnaba aysan aqbali doonin in xildhibaan hirshabeelle ah dib loogu laabto doorashadiisa maadaama uu tilmaamay in markii lasoo dooranayay xildhibaanada ay goobjoog ka ahaayeen guddiga doorashada heer federaal iyo heer gobol madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayaa habeenkii xale ah munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho waxa uu shahaadooyin aqoonsiga xildhibaannimo ka maamul ahaan siiyey dhammaan xildhibaanadii lagu soo doortay magaalada jowhar oo ay ku jiraan xubno uu laalay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ciidamada ammaanka ayaa xalay howlgal ballaaran ka sameeyey xaafado ka mid a degmooyinka gobolka banaadir sida xamar jajab iyo waaberi iyadoo ciidamada guriguri ay u baarayeen xaafadahaasi goobaha ciidamada ay baaritaanada xooggan ka sameeyeen ayaa kala ahaa xaafadda fileberia ansaloti iyo suuqa beerta lama soo sheegin cid lagu soo qabtay baaritaankaasi howlgalkani ayaa ujeeddadiisu ahaa sida amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka lagu sugi lahaa iyadoona la adkeeyey ammaanka xarunta iskool bulusiyo oo ah halka loo qorsheeyey in ay doorashooyinka ka dhacaan taliyaha booliska gobolka banaadir korneel bishaar abshir geedi ayaa sheegay in howlgalladani ay yihiin kuwo isdaba joog ah oo ujeeddada laga leeyahay uu yahay in lagu sugo amniga maalmaha doorashooyinku ay dhacayaan waxa uu sheegay in meelaha howlgallada laga samayn doono ay tahay degmooyinka doorashada ka dhacayaan iyo degmooyinka ku dhowdhow halkaad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa daljir redio heshiis cusub oo la sheegay in lagu daadgurayn doono dagaalyahanada falaagada siiriya iyo dadka rayidka ee bariga magaalada xalab ayaa lagu wadaa in uu dhaqan galo waa haddii ay wada aqbalaan dhammaan dhinacyada isku haya colaadaasi falaagada ayaa sheegaya in shacabka iyo dagaalyahanadooda la filayo in ay bilaabaan in ay isaga baxaan goobahaasi maanta walow aan weli arrintaani laga xaqiiqsan dowladda siiriya iyo xulufadooda ee ruushka kooxda xisbullah ee taageerta dowladda ayaa beenisay in la gaaray heshiis ayaa sheegtay in ay jiraan caqabado madaxweynaha suudaanta koonfureed ee salfakiir ayaa ku baaqay wadahadallo qaran oo lagu soo afjarayo dagaalka sokeeye ee dalkaasi ka socda ee saddexda sano galay isaga oo la hadlayay xildhibaanada baarlamaankiisa ee magaalada jubba ayaa salfakiir waxa uu sheegay in wadahadalladaasi ay hagi doonaan guddi ka kooban dad la yaqaano ma uusan carabaabin ninka wuuloolanka kala dhexeeya ee ah madaxweynihii hore ee dalkaasi rasaaq mashaar kaasoo dalka isaga cararay markii uu dagaalka uu ballaartay bishii luulyo madaxweyne salfakiir ayaa u muuqda sidoo kale mid u digaya kuwa dhaliilaya dalkiisa madaxweyne salfakiir ayaa wuxuu sheegay in ay jiri doonaan cawaaqib ka dhan ah kuwa diida in ay joojiyaan rabshadaha waxa uuna sidoo kale ugu baaqay shacabkiisa in ay ixtiraamaan beesha caalamka warkii oo kooban dhegaystayaal waa inaga intaa markana qaybihii kale ee barnaamijka iyo xasan mahadsanid faadum
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah taaj international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaaladda siddeetan iyo laba labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal
mar kale kulanti wacan ayaad leenahay dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii xulashada daljir oo faahfaahsan aan ku bilaabay qodobka ugu horreeyay barnaamijka xulashada magaalada boosaaso taliya ku-xigeenka qaybta booliska gobolka bari ayaa maanta lagu dhaawacay bartamaha magaalada boosaaso taliya ku-xigeenka ayaa waxaa dhaawaciisa ka dameeyey kooxo hubaysan oo ilaa iyo haatan heebtooda la garanayn waxaana la sheegay in kooxihii weerarkaasi geystay ay isla markiiba goobta ay ka baxsadeen dhaawaca taliya ku-xigeenka ayaa waxaa la geeyey isbitaalka daryeel ee magaalada boosaaso oo horey loo ohan jiray isbitaalka puntland haddaba si aan arrintaasi faahfaahin uga helno ayaan goor dhoweed khadka taleefonka waxaan kula xidhiiray taliyaha saldhigga mijer ee magaalada boosaaso xaamida salaan cismaan ugu horreynna bal waxaan weydiiyey sida uu ku yimid dhaawaca taliya ku-xigeenka ninkaasi dee markuu dheel ka soo degay niman baskada ku hubaysan baa dilay oo diyaar u ah kuraasta u fadhiyay markuu dheel ka soo degay waa gartay dhaawaca markaa taliyaha xaguu ka gaaray
dhaawac hadda toddobaxad baa ku dhacday waa gartay hadda dhaawaca buu ku jiraa ma weli ma dhimano cisbitaalku ku jiraa isbitaalka weyne boosaaso miya cisbitaalka daryeel
waayahay markaa taliya xagee dhaawaca taliyaha loogu geysta xaguu ku sugnaa marka inkaasoo dhan buu ku yaal adigu waxaasoo dhan oo feeraha oo dhan bay kaga dhacday hudheelkii uu deganaa buu ku sugnaa waa gartay ilaa hadda marka kooxaha heebtooda ma la gartay mase lagu daba jiraa waa nabadjirkinooda shaydaankaa weeye cid kale ma waayahay taliya marka isaga ma howl maalmeedkiisii uu ku jiray oo shaqadiisa caadiga uu gudanayay mise keligiisu ahaa ciidamo lama socon mise ciidan baa la socday noo xaqiiji bal arrinta markuu soo kacay bay ba ahaydba oo hurdeelka soo kacay hurdo ka soo kaco meeshu tafeey ka cabdilahaa baa lagu jiray ilaa iyo hadda marka wax baaritaan ah ma jiraan oo ciidamada amniga ay samaynayaan ha waa ciidamadii shaqada kulahaa baa wataa hawshoodii
waa gartay kooxihii markaa dilkaasi geystay xaggee u baxsadeen xaggee ilaa iyo hadda jaanic rib dhigeen kollay baxsadada markay hawshooda fushadeen laakiin waa la helayaa insha allah taliya adiga taliyaha ma u tagtay dhaawaciisa ma soo arkay may anigu dhaawaca mid ma gelin cisbitaalka laakiin waa wixii la sheegay baan igii sheegaya ku dhacaanine waxa weeye waana diyaar baa loo yahay waxaas waxa weye waa wax dhacaa meel kastay ka dhacaanin annaga si diyaar baan unahay marka maxaa idinkaga aadan marka qorshihiina amniga annaga waxa nagaga aadan dee wixii nabadiidkaas anagu dee dagaal weligeedaba waa lalahay waana la leenahay waana iska celinaynaa haddii la yidhaahdo
waaya haata xaaladda taliyaha waa sidee xaaladda dee allay leedahay weye waa dhaawac dhaawac culus miya dhaawac culus weye aa
guddiga gurmadka abaaraha ee puntland ayaa xalay magaalada boosaaso xarunta gobolka bari waxay ku soo bandhigeen waxyaabihii u qabsoomay tan iyo markii ay bilaabeen gurmadkoodii ku aadanaa dadka ku tabaaloobay abaarta ka jirta deegaanada puntland guddiga ayaa sidoo kale waxay soo bandhigeen tirada gobollada iyo deegaanada ay biyodhaaminta ka sameeyeen iyo lacagihii soo kala gaaray haddaba guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee puntland sheekh fu-aad xaaji maxamuud ayaa ka warbixiyey waxaana uu ku bilaabayaa goobihii ay biyodhaaminta ay ka sameeyeen marka la isku daro biyaha la soo qaybiyey waxay noqonayaan kun iyo lix boqol ha waxaa la ii keenay intaana shaqadan u gudbin qandala oo runtii annagu aanu u xil saarnay rag culamaa iyo odayaal aanu u xil saarnay aanu u dhiibnay yani qandala xaqiiqada marka la sheego waa waraysan kartaan dadka soomaalida waxa weeye wax jeclaysigaa iska badan laakiin waa waraysan kartaan hadda nimankan hadma la yidhaahdo oo masaa'ibka maxaan ku leeyahay hay-addan masiibooyinka maamusha yani meelaha waa la kala liitaa waddanka waddanka abaartu waa caam waddanka waxaa abaartu soomaalida dhulka afkooda looga hadlo abaartu waa caam dadkaa waxaa u liita gobollada puntland gobollada puntland waxaa u liita gobolkii bari la ohan jiray iyo gobolkii sanaag la ohan jiray gobolka bari iyo gobolka sanaag waa isku agdhacaan waxaa sii liita gobolka sanaag la ohan jiray baa sii liita gobolka bari la isku ohan jiray meelaha ugu liita ayay qandala waxay ka tahay number cow xooluhuna waa liitaan abaar xooglena waa ka jirtay ceelashuna waa ku yar yihiin ceelashuna aad iyo aad bay ugu yar yihiin odayaashaasaan u xil saarnay waxaanu u dhiibnay ilaa dhulkaas balidhidan ilaa qandalo ka shi- ka shisheeya idinkaa ka howlgalayaa niri marka waxaanu u dhiibnay boqol iyo konton booyadood annaga booyadii boqol dollar bay nagu qiimaysan tahay boqol iyo konton booyadood baanu u dhiibnay maadaama dhib aad iyo aad u fara badan uu ka jiray odayaashaan u xilsaarnay warbixintooda runtii way iga soo daahday dhulka waxay dhaheen abaar baasan baa ka jirta biyo la-aan baa jirta ceelo la-aan baa jirta intaas anaa idin sheegay horaan u ogeyn tuulooyin afartan magaalo ka badan baa ku yaalla yidhahdeen sida balidhidan beeli wacatay maxaan ku leeyahay talal ya markadaan duudado kuwan booyihii laqishiba magaalooyinka magacyadooda weeyaan malaynaya okay xarago unuun gurur anjeel xijiidle tuurmasaale dharin talal markadaan duudado dhasad qurac dandamale daramadow gaatir oodan sheebaab dhaabaar garaar gabow xankakook xanka xankookib dhasaan karin qandala karin ceelgaal bashaashin dhankaduud dhawaar curaar dhulka intaa la eg waxay iyagu hadda soo qoreen lacagtii aad noo dhiibteen laba iyo labaatan booyadood ayay soo noqdeen so sidaas ma aha warbixinta dee waa la soo daaheen ficlan annagu shan iyo toban kun oo dollaa lacag baan u dhiibnay waxay dhaheen saddex qiimaan annagu ku dhaaninay meel waxaan kaga dhaaminay dhe lix boqol iyo konton dollar meelna waxaan kaga dhaaminay afar boqol iyo konton dollar meelna laba boqol iyo konton dollar marka baan kaga dhaaminay bay yidhaahdeen kolley dhulka ay mareen waa dhulka hadda aan idin tiriyey kolley inay wada mareen ma garanaya lakin kolley dhulkaasaa lasoo qoray adiga almuhim qiima waa wada mareen sooma dhulka waa wada mareen guddigu lix boqol iyo konton dollar afar boqol iyo konton dollar laba boqol konton dollar biyaha ku dhaaminay saasaa ku qoran annagu shan iyo tobankaa kun oo dollar baan odayaasha u dhiibnay waxaan dhan dhulkaa idinkaa uxil saaran biyaha kasoo dhaamiya ficlanna dhulku ceelal ma leh waa kala fog yahay dhul rafaad badani ka jiro weeye biyahaas aan qaybinay ilaa iyo haddeer kun iyo lix boqol iyo afartan iyo sagaal booyadood wey waxaa jira kuwo weli gacanta lagu hayo oo socda oo la qaybinayo laakiin kun iyo lix boqol iyo afartan iyo sagaal booyadood hadda gacanteennaay ka baxday dhulka intaa la eg ayaa la gaarsiiyey waxaa jira qorshayaal cusub dhul aan weli la tegin baa jira weli gobolladu waa kala fiican yahin dhul aan weli la tegin baa jira dhulka aan weli la tegin iyo dhulka lagu soo ururay masalan meelaha xeebaha ka mid oo roobabku ka da-een oo dadku ku urureen aaga uskure oo dadku ku urureen b b c dana waa ka sheegay meelaha waddanka u liitay noqon doonaan xaaladooduna hadda waa adag tahay xooluhuna inay baktiyaan bay bilaabeen dadkuna ma xoolo aroori karaa ma jiraan laakiin waxaa jira dhul weli abaari ka jirto aan la tegin masalan dhulkaas hadda la yidhahdo noobelka ilaa korkaa loo aado ilaa xaggaas iyo xaafuun la gaaro weli lama tegin gobolkaas gardafuul la yidhaahdo weli lama tegin qaybihiis waa roon tahay oo biyay leedahay laakiin qaybo waxaa jira dhibaataysan oo qorshaysan in la tago gobolka sool waa la isweydiin karaa laba meel un baan annaga ka tagnay marka laga reebo shanaa qaybaha ka mid a laakiin laba meel un baan ka tagnay gobolka sool guddi kalaa ka jira oo culimo ah oo ka shaqeeya oo gudaha wax ka ururiya oo dibadda wax ka ururiya waa isla soconaa sheekh axmed maxamed salamaan iyo guddiga ay ka mid yihiin iyadana laakiin degaanka buuhoodle iyo hawdka oo dhib fara badan laga soo sheegayo iyagana hadda waxbaan uqorshayna waxaan rabnaa in laga hawlgalo haddii ilaahi subxana wa tacaala uu ka raali noqdo meeshan la yidhaahdo reseefka dhulkaas hawdka ah ama reer mudugu mudug sare u yaqaanaan iyadana waxaan rabnaa aad iyo aad ba abaar xoogli uga jirtaa dadku waa isla dadkii waa lasoo qaylinayaa iyadana in laga hawlgalo runtii abaartu wax la dabooli kara maaha waxaan aad u jeclaystay xumbays markaan tegey oday odayaasha xumbays kamida wuxuu yidhi abaartan magaceeda waxaa la yidhahdaa laygama liito laygama liitaa la yidhahdaa yani ninkaa u tagtay haddaad tirahdo adigaa roon wuxuu qoraa may aniga laygama liito marka laakiin xaqiiqatan abaartu iyadoo dadka wada haysa waa la kala liitaa gobolada puntland waa idiin sheegay sanaag baa u liidataa sanaag haddii haylaan iyo sanaag loo qaybshay haylaan baa u liidataa sawiradii waa haynaa waaqi ahaan baan u tagnay waa wax xaqiiqo ah gobolka bari laysku ohan jiray baa ku xiga gobolka bari laysku ohan jiray degaanka qandala oo hadda biyaha laga soo sheegaya qaaliga ah yani hay-adda hadmana waa noo sheegtaa anaguna waa ognahay aad iyo aad baa runtii dhulkaasu degaan ahaan u liitaa degaankan degmada rako ay xukunto oo masalan ama aan dhaho degaanka saa uga rogan maxaa la leeyahay meeshan la yidhaahdo maxaan ku leeyahay meeshan la yidhaahdo rako saa uga rogan ilaa xeeb laga gaaro yani dhulkaas xoolaha waxaa la dhihi karaa boqol kiiba soddon iyo shan ayaa hartay laakiin abaarta dhibaatada jirta waxa weeye xoolaha harsanna haddaan laba wiig ama labaatan beri gudahood ilaahay roob siin xoolaha waxaa laisku waraysan doonaa xoolaa diri jiray
adeega kulnasa balas waa adeeg macaamiishu ku xidhato moobilkooda si marka la wacayo ay u dhegaysato macmiilka wacaya waxaa lagu soo kordhiyey in ciddii u baahan loo geliyo xayisiin loogu diri doono liistiga kunnaso waxaa xayisiis ku samaysan kara ganacsatada bahda waxbarashada iyo cid kasta oo u baahan kunnaso oo ku nasteex kuna nagow inta uu qabanayo macmiilka aad wacayso boolis waxa ay ugu tala gashay adeegga kurnaso si aad u sii dhegaysato cod macaan oo suugaan soomaaliyeed ah najiido ama cod kale oo aad dhegaysato inta uu qabanayo taleefonka haddaba adeegga kurnaso kurnaso oo ku nagow adeegga kurnaso
dhanka kale sheekh daahire oo cabdi oo ka mid ah culamaa udiinka puntland ayaa madaxda maamul goboleedyada dalka ee ku mashquulsan doorashooyinka soomaaliya waxa uu ku eedeeyey inaysan mas-uuliyad ay ka saarin dadka ay madaxda u yihiin ee abaarta ku tabaaloobay waxaana uu dhanka kale sheekh daahir oo cabdi dowladda sacuudiga oo dhowaan joojisay dhoofkii xoolaha soomaaliyeed ugu baaqay in ay fasaxdo una danqato ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah
doorashaa socota dowlad goboleedada waxaa la dooranayaa waxa la yidhaha aqalka sare iyo aqalka hoose oon u malaynayo inay kaga dayanayaan america mise meel ay ka keenaan ma aqaan ma maqli jirin waagii hore soomaali dadkaas la dooranayo iyo kuwa raadinaya inay madax noqdaan weliba oo isa soo sharaxay kuwa ugu caansan weliba federaalka oo magacii soomaalida haysta qof ka hadashay ka hadlay dadka saa u baaba'aya iyo xoolaha saa u baaba'aya iyo dadka saa u tirtirmayay ma jiro nin kasta dantiisuu utafaxiday guddiga dishes kaga dhigay markaas waxay raadinayaan xoolaha baaba'aya iyo dad kale iyo waddan ka yihiin inay madaxweyne u noqdaan arrintaasi ma qabataan u malaynaya ilaa hadda shir jaraa'id oo qiimo leh oo qaylo dhaan ah bacd allah subxaanahu wa tacaala xataa walaalaheen caraba caraba oo calaf noo keeni lahaa wax kale haddii la waayo xoolaha calaf u keeni lahaa ilaa xoolahoogu afar sano shan sano wax siro roob inuu ku dayin calaf bay cunaan oo dhowr maaragtay markabi noo keeni lahaa oo calaf ah oo marka gacanta laga geliyo culummadan iyo kawaadirtan umanada ah oon iibsanayn ama aan boobaynin waa la awoodi karay waa la samayn karay xoolaha waa la badbaadin karaa bacd allah intuu roobku da-ayo imtixaan baa socda waxa yani waxyaalaha dhacaya magaalooyinka waxaa soo kordhay zinadii waxaa soo kordhay qaadcunkii waxaa soo kordhay laaluushkii waxaa aada u soo kordhay qabyaaladii reer kasta hoos bay isu laayeen hadda dowlad goboleedadaa la isku laayey ilaa ay gaadho dadka qaarka inay xabad isku dhufteen oo mid la dilay qof intii tagtay meelaha dowlad goboleedadoo dhan nin aan jeebka ku soo qaadan laaluush iyo gunne xaaraan ah ma jiro dadka saa samaynaya waa dadkii dadka ka muuqday weey oo ama nabadoona ahaa ama kadaa ahaa ama tujaar ahaa ama qabiil kasta dadkii ku jiray oo la maray weeye koob iyo kontonkaas koob iyo konton koob iyo konton koob iyo konton waxaad moodaa in laynoogu talagalay in lana sii fasahaadiyo oo lana sii baabi'iyo sidii hay-adihii keeni jiray mar alla markay beeruhu bislaadaan keeni jiray maaragtay gallayda iyo qashan kusoo daynaya si dadku iskaga daayaan inay wax beertaan oy madax banaanaadaan fasaadku waa badan yahay fasaadka akhlaaqiga ah fasaadka xaaraanta ah ribada yani waxyaalo badan oo ciiddaa ka badan baa jooga isla markaa waxaad kudayda ku dartaa dadku waxa weeye maxaan ku idhahday dawlad li-idii waxyaalaha laga dhaxlay waxaa kamid a fudayd walaalaha sacuudiga oo dawladdana waxaan ka dalbanaynaa inay naga daayaan waktiga maanta aan marayno duruufta sidaa u adag oo imaaraadkiina naga joojiyeen xoolihii inay iyaguna noogu daraan daw ma aha dawladda sacuudiga halkii maanta ay noo soo gurman lahayd oo waxna siin lahaayeen oo maaragtay maxaa ummaddaa u waxin lahaayeen in maaragtay xoolo yaroo la qaado oo wax lagu arkay lanagu soo rogo maxaan ku dhaha bandoob waa dhimasho soomaaliya loo maaragtay loo dhamaynayo wey dawladda sacuudiga oo aada iyo aada soomaalida u wanaajisay oo xajkana soo dhawaysay oo bilaa dawla soddon sana aan xajiyaynay oo wax badan noo qabatay oona wanaajisay waxaanu ka dalbanaynaa boqorkooga iyo dhammaantooda iyo shacabkooga soomaaliya xoolahooga oo dadka muslimiinta ay leeyihiin xoolaha inay noo sii daayaan oo inay nagaga dhufanin bandoob arrintii aada khatara baa jirto hadda socoto oo waxa weeya caddaysay waxaa iskugu tegay reer galbeedkii waxaa iskugu tegay maxaan kula shuuciyadii waxaa iskugu tegay majuustii islaamka sheeganaysay waa raafida nimankaasi ma aha islaam waa majuus waa faatimiyiin faatimiyiin niman jiray oo laba boqol oo sano haysta masar baa jiray oo yidhi waxaan nahay aali bayt laakiin yahuud dhabaha nimankan waxa weeye waa majuus dawladdii waxay soo celinayaan kisra way qabsadeen ciraaq suuriyana hadday rabaan ay ku daraan oo ay aqaliye ku ahaayeen hadda maydkii iyo dadkii carruurtaa dhintay bay ku duldabashaadayaan xalab arrintaas waana xumaysa arrinta waxa laga xumaada waa ku duldamaashaadayaan maanta shiicadii ka timid meesha la yidhaha bakistan iyo tii afghanistan iyo tii iran iyo tii ciraaq iyo tii lubnaan iyaa iskugu tegey markaasay nimankaasi waxay rabaan maanta inayna qabsadaan inagana nagu soo duulaan oo waxa ay naga raadidaan maanta maydkeennii bay ku tumanayaan oo ku duldamaashaadayaan maydkeennii weeyo daawada waxaa socda hadda ilaa cadihii iyo wixii oo dhan baan uga sanirnay waakan sawiradii dadka ay soo geliyeen la soo geliyey facebooka iyo internetka la soo geliyey carruurtoo saa u daasado wada mayd ah ma arkayaan iyo iyo dhiigga baa maanta waxa weye durbaan ku dulgaraacaya ay leeyihiin maaragtay waxaanu laynay dadkii muslimiinta nimankaa waxa weeye ilaahay in loo baryo oo qalbigaaga maaragtay ilaahay uga barido oo carabka uga barido oo qaalabka uga barino oo la safano oon ilaahay nilaahno subxaanahu watacala allah u gargaar waxa kale ma hayno dawladda turkiga ah wax dhaamana ma hayno waa dawladda keliya ha isqarise oo dadkaa iyaguna maaragtay dhna uga naxaysa inta kale soo hadhay lafahooga iyaguna u baqayaan marka ilaahay subxaana kuwaana waxaan u baryaynaa ilahay inuu samato bixiyo ilahay inuu u gargaaro imtixaan weeye iyaa socdee
dhanka kale madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo shir jira ayd ku qabtay magaalada garowe caasimadda puntland ayaa ka hadlay xaaladda abaarada ee ka jirta gobollada puntland madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa mar kale waxa uu ku dhawaaqay in xaalad khatar ah oo dhanka abaarta ay ka jirto puntland waxna uu ku baaqay in laysku tashado oo dadkaasi loo gurmado madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladiisii ka mid ahaa waan salaamaya dhammaantiin waan soo dhaweynayaa tviyada iyo midiyaha iyo kala duwan inoo yimid waan ka mahadnaqaynaa waktiga aad soo qaadateen iyo sida aada ugu soo dugteen waktigii maqaaliga ah ina noo timaadaan noo wareysataan ka hadashaan xaaladdan adag dalka haysta soomaaliya guud ahaan dabcan gaar ahaan waxaan ka warrami karaa mandaqadan madaxweynaha ka ah ee puntland runtii dalkan waxaa ka jira dhibaato aada iyo aada u weyn oo haddii ilaahay raxmadiisu aysan soo degdegin oo labadan usbuuc ee soo socota aan roob iyo madar kheyr qaleela uusan keenin ay u ekaan u eg tahay in dad iyo dunyaba runtii ay aada u saameyneyso xowlihii hadda waaba dhammaadeen kheyr baa ka haray dadkeeda in badan oo kamida way soo way soo xarootay iyo degmooyinka iyo tuulooyinka ayay yimaadeen intii kalena runtii xaalad aada khatar oo habeen critical ah haddaad aragtaan saadaasha roobabka iyo macluumaadka hay-adaha kala duwan ay nasiyaan sida swalim oo kale oo ah saadaasha roobka iyo dhulku suu kala yahay haddaad aragtaan puntland oo dhan waxa weye very critical waa danger weeye sababta aada baa saaran taa micnaheedu waxaa weeye dee meelaha ugu daran dalka ayay kamid tahay dabcan waan rajeynaya waan ogahay inay meelo kale oo dalka dhibaata kasta ay jiraan laakiin runtii khatarta puntland haysataa mid gaara weeye wadankan roob fiican oo kadaa waxaa u dambeysay dariiqtii laba kun iyo afar iyo tobankaan umalaynaya wixii ka dambeeyey shan iyo toban iyo lix iyo toban wax roobaho wanaagsan oo kadaa ma uusan jirinin hadduu jirayna ma noqonin wax waara oo runtii wax ka bedela xaaladda hadda maanta jirta ka bedeli kara maysan ahayn dad ummad yani culays badan ayay arrin dhibaatadaas ay keentay xal bay u baahan tahay marka xalka koowaad waxa weeye midka waktiga dhow ah oo ah dadkaasi runtii in lala soo gaaro mucaawino deg deg ah biyo cunto dawo ayaan u baahannahay runtii in lala gaaro midna waa waktiga fog oo in xaaladaas soo laalaabanaysa sanad walba iyo abaartaan imaanaysa in laga fakaro sidii wax looga qaban lahaa oo ah in wax laga bedelo qaabka aan u maarayno dabeecadeena iyo environmentkeena iyo ecologyga dad dalka sida loo maareynayo in wax laga bedelo in la ilaaliyo bii-ada in aanu yeelano contingency balance amase u diyaargarow ama kahortag xaaladda markaas imaan karta oo abaaraha ah dadka dowladda puntland ayadoo ku tashanaysa shacbigeeda ganacsatadeeda culimadeeda dowladeeda waxay aada isugu daleen wax ka qabato arrimaha iyaga ah yeeritaanka laydin yeerayna arrintaas ayuu ka mid yahay taas ayuu bundhigo u yahay oo ah in wixii khayr ah ilaahay noo keenayo waa sugaynaa in ilaahay ummadan badbaadiyo oo xaaladda ku jira wax ka bedelo oo ummaddan khayr qaba uu keenana waan rajeynaynaa in saaxiibadeeda caalamka nooc walba ha ahaadaane inaan iyana ka sugno wixii macaawinaha inoo keenayaana waa soo dhaweynaynaa laakiin dabcan anagu ma daawan karo shacbiyayba dhamaanaya wax kasta oo aan ku badbaadin karan aan ku badbaadino isku daynana waa lagaba maarmaan ee ugu horeyso dadkan in lala gaaro biyo dhaamis in lala gaaro cunto in lala gaaro daawo xamlad xowlaya dowladdu qaaday puntland waxaa ku dhawaaday dhaqaalo ilaa hal milyan oo dollar ah oo awoodda intay la eg tahay marka la eego xaaladaha kale iyo shidooyinka kale aan ugu furan in ay shacabkeeda iyo ganacsatadeeda ay la kaashato sidoo kale culummadu runtii door fiican bay qaateen inay aada dadku u wacyigeliyaan oo hawshan adeygeeda iyo qalafsanaanteeda inay wax ka sheegto waxaan umalaynayaa dad ku dhow laba milyan waan umalaynayaa sida la ii sheegay ayaa hadda marka u saaran khatar waxaan rajeynayaa marka qabiilka aan jeedinayna waxa weeye beesha carabka u jeedinaynaa saxiibada u jeedinaynaa in runtii arrintaasi wax weyn laga qabto hadda roobkii waxaa ka harama maraya sida la yaqaanay guga puntland iyo soomaaliyaba laba xil ayaa gu ka da-a roobku wati waqtiga dayrta ah weeye oo ah bisha september iyo ilaa bisha november midna waxa weeye bisha april ama march dhamaadkeeda ilaa july june barmeynaya july inta la gaari marka iyadoo xalaad xaaladda adartaa say u adag tahay ayaa haddana xilli xilliga roobka waxaa ka dhiman ilaa afar shan bilood ayaan sugaynaa marka garan kartaa marka xaaladda inay sii adkaan karto inay sii kacakir mayso in dad badan oo maanta xiriir ku jiran xiriir soo geli doonaan in xoolo badanoo maanta nool ay dhammaan doonaan haddii aan xaaladda laga horteginin marka waxaan shir kusoo gabagabeynayaa braskayga waxaan rajayneynaa runtii response deg dega iyo jawaab deg dega inaan ka helno beesha caalamka iyo yani ujeedinta baaqani sidoo kale wuxuu ku socdaa dabcan bulshada soomaaliya meel kastay joogto gaar ahaan reer puntland meel kastay joogaanba inay ukacaan dadkooda inay dhibaatada la qeybsadaan inay arkaan xaaladda jirtaa inay tahay mid runta indhaha laga qarsan karinin aad iyo aad baad umahadsan tihiin waan soo dhaweynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas barnaamijku waa xulashada daljir waxaana naga dhegaysanaysaan efemada daljir ee soomaaliya ku tirsan waxaana uu barnaamijku duhurnimada idinkaga imanaya xarunta daljir ee magaalada boosaaso guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee puntland ayaa ka soo horjeestay go-aankii guddiga xalinta khilaafaadka ay ku laaleen koob iyo tobanka kursi oo ka mid ahaa kuraasta aqalka hoose ee dhowaan lagu soo doortay xubnaha maamul goboleedyada dalka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer maamul goboleed ee puntland nabadoon khaliif ow cali oo goordhoweed wareysi gaarasiiyey radio daljir ayaa waxa uu sheegay in doorashada kuraasta ee ka dhacday magaalada garowe aysan ka jirin wax muran ah islamarkaana ay ku dhacday qaab wanaagsan oo xalaal ah guddoomiyaha ayaan goordhoweed khadka taleefonka ku wareysta ugu horreyna waxaan weydiiyey bal aragtidooda ku aadan laalitaanka labada xubnood ee puntland guddiga khilaafaadka ay laaleen iyo waxa kaga aadan aader saadiyo daljir iyo dhammaantiin wada salaamaya iyo inta kale oo dhegeysanaysa intaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamka sacdi arrintaas haddana waa caddaynayna horena waa u cadaynay inagu soddon iyo toddoba kursi baanu qabanay wax madmadowey kuma jirin iyo wax lagu soo celin karo markaan si gaar ah kaaga waramo kuraasatan hadda lasoo celiyey labadaa kursi doorashadoodu waxay u dhacday si xalaala qaabka ay ucuskadeen iyo meesha ay ka keeneen soo celinteeda waxay la tahay qofku inuusan intuu wax iskaga riyooba iska soo celin karin nidaam iyo tixraac bay yeelanaysaa annaga nalama ayan soo wadaagin oo qaabka ay kusoo celiyeen iyo wax maaragtay caddayna nooma ayan soo dirin wax nagama ayan weydiin mar bay habeen hore ayla soo hadleen kuraasta kursi kamid ah waan uga warramay sidii wax ahaayeen kursigaas wuxuu ahaa kursiga uga saleedaan oo boqor burhaan saxiixa laba kun iyo iyo tobankii laba kun labiyo tobankii haatanna wakiil baa u saxiixay waraaq wakaaladeed haysta hurdadiisana cidina iskuma haysan takumyiintiskeediina waanu haynaa doorashaduna markay dhacaysay waxaan maqlay nin murashaxabaa qaylqayliyey oo oo horey u ahaan jiray xildhibaan oo yiri waa lay toorjargareeyo meeshii baa doorashadii baa layga reebayo xalaal kuma ayan dhicin marka taasi waa wax ma og tahay maqal iyo muuqaalba loo helayo waa wax aan qarsoonayn soomaalidu waxay tidhaahdaa fagaaraa lagu dhagarsirtaa ana wax iyagu wax mugdi ku jira ma ahayn wax lala dhuumanayo ma ahayn wax qofka la toorjargaraynayo maahayn dabcan wuxuu arkay inaan in laga raynayaho meeshii uu ka qaylqaylinayo laakiin annagu waxaana nidi cidina lama hadli karto xor weeye wuxuu doonaha ku hadlo wuxuu doona ha yidhaahdo meeshiibuu fadhiyey tartankiibuu galay codkiibaa laga helay dadkan annaga nama ayan khuseyn beesho iyo cidda ay dooranayso iyo dal cidda ay dooranayso iyadaa u madax bannaan qofkii ay haatan dooran weydo si kastoo xataa aanu u jecel lahay ma odhan karo war cod iyo bal waxa loogu daro ama haatan qofkaas waa qaylqaylinaya hala qandiyo annagu ma odhan karo qofku herdadiisa iyo qabiilkiisa buu codka ka raadsanayay kursiga kalena sidoo kale kursigaasi saxiixihi xaqa ulcami saxiixadaa saxiixay kuraasta qaab baa loo qaybsadaayo bahamigaaleed saxiixay lahayd saxiixihii bahamigaaleed baa saxiixay kursigaas yaxyana sidaasuu ahaa ergadiisana wax khilaafaadii kama jirin marka hadde waxaanu jeclaan lahayn inay guddiga xalinta khilaafaadku waxyaalihii ay cuskadeen ay nala soo sheergareeyaan si aan uga qancino annagu habraac iyo nidaam lagu soo heshiiyo nolosha kusoo heshiisay soomaaliya baanu wax ku dooranaynay hadday heleen habraac ka dameeya ama nidaam ka dameeya oo laysku raacay oo ay iyagu khilaafka ku xalinayeenna laftigooda inayna soo siiyaan koobida ku fiicnaan lahayd annagu inta aanu ka warqabano nidaamka iyo qaababkii iyo dukumiintisyadii iyo habraacyadii aanu wax ku dooranaynay labadaa kursi waxay ku baxeen si xalaaloon nidaamsan intaasaan ka ogahay kuraasta ah waayahay guddoomiye maadaama sidaa aad sheegtay xalaasha ah kuraastaasi ay ku baxeen muranna aysan ka jirin maxay tahay sababta ay u cuskadeen oo labada xubnood ay puntland ugu soo dareen maadaama xilligan ay ku aadaneed xilligii xildhibaanada la wareejiyey oo shahaadooyinkii la siiyey hawshan idinka idinka dhamaatay waxyaalaha aada iyo aada u adag oo aanu aanu rabnay in aan magaranaysaa xog ka hello ay kamid tahay annaga kuraasta annagaa gacanta ku haynay hadday ka shakiyeen oo is yidhaahdeen waxbaa ka khaldan xaq baan ulahay inay nala soo wadaagaan nidaamka inay nala soo wadaagaan xaq baan ulahayn mana ayan dhicin oo documentis ahaana noolama soo wadaagin xog ahaana noolama soo wadaagin marka laga reebo intaa aan kuu sheegay oo hal xildhibaan ay naga weydiiye saxiixihiisaana waa u cadaynay marka qofku haddii uu yahay maogtahay garsoore camal weeye guddiga khilaafaadku marka garsooruhu hadduu baraf waraysto oo dacwadda ka qaado waxaa waajib ku ah darafkii kale inuu ogeysiiyo in lasoo fariisiiyo dacwaddu ay u dhacdo bayna darafayn inay ka dhacdo mudda iyo muddacaleg inay u dhacdo ugu dambeyntana waagaa ka bacdi xakunku soo baxo laakiin haddaan anigu intaan u tagoono hal darafa oo wax ku akriyo wixii intaan iska rumaystaan ay soo saareen intaan kusoo saareen oo daraf intuu u tagay oo ay waraysteen ay intaa keliya aqbaleen aniga waxay la tahay in arrintaa shaqadooda ay madmadow gelayso ayna ku ceeboobayaan saasaan anigu qabaa waayahay maadaama guddigii doorashooyinka heer maamul goboleed ee puntland aad aheedeen guddiga doorashooyinka heer federaal arrintan mala wadaagteen guddiga heer federaal way og yihiin wayna nala joogeen annaga warkuna war qarsoon ma ahayn natiijooyinka kuraastaas guddiga heer federaal baa ku dhawaaqay iyadaa ansixintooda ogaa markii aanu anagu doorashadu ay dhacdana natiijada waanu dirayna natiijadii way haystaan guddiga heer federaal ma qabi karo wax madmadowoo kuraastaas ku jira inay jirto laakiin hadde way iska dhici kartaa in ma garanaysaa qofku si kale wax u fahmo ama uusan nidaamyada iyo habraacyada akriyin waa suurtagal marka intaasaan kugu xaqiijinaya waaya ugu dambeyntii marka maadaama labada xubnood ee la reebay tallaabada xigta maxay tahay maxaa idinla gudboon annagu hadde haddii kiisood u qabsado waa inaad ka dacwoodtid waa inaad ma garanaysaa ka doodid ugu dambeyntana ama waxaagu khalad bay noqonayaan ama ciddii waxa soo saarday baa waxeedu khalad noqonayaan waxaanu annagu ka damacsannahay arrintaa waa dabagelaynaa waana ka dacwoonaynaa ilaa maxkamad hadday tegayso iyo hadday qaab kale lagu xalinayo iyo hadday madal tegaysaba dacwaanu ka samaynaynaa waxaanu caddaynaynaa oo ku adagnahay annaga kuraasta iyadaasi wax madmadow inay ku jirin ugu dambeyntana meesha xaq u yeelata in laysla tago baan isla tegaynaa waxaana ku rajaweynahay boqolkiiba boqol inaan kaga gerhelayno ciddii kuraastaa qabsato aad baa umahadsantaa guddoomiye waktigaaga qaaliga sidoo kale adaa mudan
guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka xulashada daljir oo duhurnimadan idinkaga imanaya xarunta daljir ee magaalada boosaaso barnaamijka waxaa idiin fududaysay dhegaysigiisa shirkadda isgaarsiinta geyigeena ee golis golis ku dooro horumar iyo hal abuur joogto ah golis telecommunication company intaan barnaamij ka lamid aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo